أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laan dulsaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa kamid ah xog dheeraad ayaa laga helayaa howlgalla lalabegta cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe dibadbax ballaaran looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qalab casri ah ku wareejiyey isbitaalka guud ee degmada jilib owla saamiga ee jubbada dhexe kooxda riddada soomaaliya ayaa shaacisay in gebi ahaana ay laashay heshiisyadii ay horey ula gashay dowladda riddada imaaraadka carabta inta badan maamul goboleedyada gaala raacyada ayaa ku dhawaaqay inay xiriirka u jireen mid ka mid ah wasaaradaha kooxda riddada soomaaliya nadwadiine oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ee yuhuud ay u haysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada tiyeeglow ee wilaaya saamiga ee bokool munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaaya saamiga ee galgaduud
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhuna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuusoo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xog dheeraad ayaa laga helayaa howlgalla lala beegsay cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka shabeelle dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ayaa lagu gubay gaari xamuul ah oo saad u waday maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed الله أكبر خربت تلابيب خربت تلابيب الله أكبر
boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaal ku yaala magaalada ceelbuur iyo degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo halkaasi ka dhigay isku soo baxyo ka dhan ah damac yahuudda ay ku doonayso kala qaybinta dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed iyo farageynta sahayinadu ay ka wadaan dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne aad u cadhaysan oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka wilaayada ayaa dibadbaxyo ballaaran ka dhigay fagaarayaashaasi waxayna bulshadu ahaayeen kuwa ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah qabsashada yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ugaasyada salaadiinta iyo waxgaradka ayaa qayb ka ahaa dadka samaynayay banaanbaxyada lagu diidayo damaca sahayanada waxayna halkaasi ka jeediyeen kelimaad ay uga soo horjeedaan arrinta foosha xun ee uu ku kacay murtada cabdiraxmaan ciro gobollada waqooyi waa dalkeenni dadkeenniyaa ku nool walaalaheennaa jooga inaanan oggolayn inay yahuudi ku dhex noolaato soomaaliya oo sayid maxamed cabdulla xasan goobow ka dagaalami jiray gaal inuu ku hoydo lagama yaabo reer galgaduud maanta way isku yimaadeen waxaan leennahay marka yahuudda damaca ay rabto ma u suurtogelayso waxa waaye ma doonayno addoonsi ay waddo yahuudo iyo sun ay soo mareegtay hadday cagaha soo dhigaan ballan ilaahay waxaa nugu ah inaan dhiig lagu daadinayo yuhuuday waxa aad waddaa uma suuragelayaan wax suurageli doona maaha siyaasadda aad wadda waa ognahay damaca aad ku jirta waa ognahay soomaaliya gacmo buuxay isarkiin qaban doontaa yuhuudda xaa dhahdeen dadka muslimiinta ama isugu yimid masiibaha uqaasa allah ku dhuftaan leennahay allaha jabshaan leennahay cadaab allah ugu talagalaye masiibaha uqaasa haddana allah ku dhufto bulshada wilaayada galgaduud oo rag iyo dumar leh ayaa sidoo kale si adag uga hadlay arrinta ka soo korortay dhulka waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyagoo muujiyey shucuurtooda ah inay si weyn uga soo horjeedaan in ciidda soomaaliya iyo yahuuddu soo cagadhigato waxaana sidoo kale qayb ka ahaa abwaanadoo iyaguna doorkooda ka qaatay dibadbaxyada ah waxaan jeclaysaa ma jiraan lixdan jirkeenna iyo siyeetan jirkeennu waa gelaynaa waa naga go'aansan tahay gaala allaha dumiyo waa nijaas waa xaaqido sanca lulatay weeyaan guray laambaduu shiday sayidkii legdamaya kufriga luqunta goynaayey laxniguu ka digay maanta waa lagu lalaadaayey allahu akbar
لك الله يا قدس قدسنا عزنا بلادنا ندفع عنكم لا نرضى الهوان انتهى وقتكم وغابت حيلتكم لا يمكنكم القدوم الشمال الصومال نقاتلكم كما قاتلكم الرسول الكريم أبطال الإسلام ما زالوا على قيد الحياة فرسان الصومال يحذروكم يحذروكم يحذروكم cirra waa gaal waa murtad waxaa la ogyahay inuu dadka ebarka dhigaayo oo jafka dhigaayo sidii wuxuu noo galaa walaalaha ee falastiin gurguurtana waa nasaar alle wuxuu u yahay ninka la yidhaahdo baalkii hordhigiyo waa u socdaa ilaahay rabraxmaanka kor ha nooga dhigo wiilasheennana ilaahay rabraxmaanka kor ha ka dhigo gaalada alla halaayo dhiigoodana waa waa u fasaxanahay wiilashu haddaa waxaa soo socda boqolooshin yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay haddana allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan mujaahidiinta diyaar ay idin yihiin rag hadday yihiin hadday dumar yihiin hadday carruur yihiin diyaar baan idin nahay waana idin necab nahay yuhuud waa necab nahay gaalo waa necab nahay banaanbaxyadan ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli kuwa la mid ah ay sidoo kale ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasoo bulshada wilaayaadka oo culimo waxgarad abwaanno ay qayb ka yihiin ay si ballaaran uga soo horjeesteen damac guracan ee yahuudda ku doonayso in saldhigyo uga dhisato gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qalab casri ah ku wareejiyey isbitaalka guud ee degmada jilib owla saamiga ee jubbada dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku abaadeysanay walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo iyadoo qayb ka ah adeegyada bulsho iyo waxqabadka horumarineed ayuu dhowaan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qalab caafimaad ku wareejiyey cisbitalka guud ee magaalada jilib kaasoo adeegyo caafimaad u qabta bulshada ku nool wilaayada iyo deegaano kale qalabka oo ah mid waxtar u leh bulshada in muddana ay ku taamayeen in uu helo cisbitaalka magaalada jilib ayuu ugu dambayntii soo gaaray qalabkaasi kaas oo wax badan ka bedeli doona baahidii loo qabay qalabkaasi dhowaan waxaan booqday xarunta cisbitaalka ee magaalada jilib xilligaasi oo ay ka socotay munaasabad uu maamulka guud ee caafimaadka uu qalabkaasi soo gaarsiiyey cisbitaalka waxaana goobjoog ka ahaa culimo salaadiin iyo bahda caafimaadka mid ka mid ah howlwadeennada isbitaalka ayaa ka warramay qalabka cusub ee lagu soo biiriyey xarunta iyo waxyaabaha uu qabanayo qalabka la keena waxaa loo yaqaanaa endoscobi marka waa qalabka gudaha lagu arkaayo aan bannaanka lagu arkaynin qalabkaasoo loo isticmaali doono in qofka laga geliyo dhuunta kadibna waxaa lagu arkaya laga bilaabo dhuunta ama xanjaraha ilaa hunguriga raashinka uu maro caloosha ilaa mindhiciraha lagu arkaya taasoo laga fiirinayo cudurrada ay sida boogta caloosha ku dhacda loo yaqaano alsarka hadday tahay kansarka caloosha ku dhaca hadduu jiro dhiigbaxa markaas daadanayo oo caloosha ka jiro waxaa kaloo lagu arkaa mindhiciraha hadday ka jiraan mindhicirahan hadday xiran yihiin oo kaleeto hadday buro kaaga taallo hadday boog kaaga taallo kulli waa lagu arkaa sidoo kaleeto waxyaala lagu arka waxaa kamid ah hunguriga oo baryahan soo badanaya inay cunto mareenka ay xirmato cunto mareenka marka hadduu qofka ku dhaho cunto ma laqi karo wax badan baa keena lama garanayo ilaa gudaha in la fiirsho waayo marka waxaa lagu ogaadaa iyadana maxuub baa xiray ma barar baa xiray ma buraa xirtay ma gaaskii iyo laabjeexii kusoo gagadoomi jiray yaa xiray ayadana waa lagu kala saaraa nabadoon guuleedda ayaa isagana bahda caafimaadka kula dardaarmay inay ku dadaalaan daryeelka dadkooda takhtarku wuxuu u baahan yahay markuu dadka dabiibahayo daawo tayalhu u baahan yahay qalab buu u baahan yahay dowladda islaamiga ha ka taxadartaan haddii lakunay oran lahaa suugaan yar haddaan ku daro bahda caafimaadkay cuduraan buskoon iyo bukaan socodku nagu badan baylah noqoyo shacabkii caabuq baa ku baahay baahi caafimaadna boqolkiiba waa boqol barashiyo oqoontii buug iyo qalmaantii barye aad ku daashiin bulshada wax ugu tara sheekh maxamed balli ayaa ka mid ahaa dadkii kelimaadka munaasabadda ka jeediyey daawada waxaa ugu horeeya waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala fiihi shifaaun linnaas waa daawo bimujaradi lagu qabto adkaartaada ku laabo qalabkan la keenay aad baan ugu faraxsannahay maxaa weeye maamulka iyo waxa weeyaan dhammaan rag dadka ka qayb qaatay aad ilaahay subxaan idin barakeeyo laakiin waxaan ku daraya ku gabagabaynayaa waxa weeyaan dadku maanta xilli adag baa la marayaa oo roob la'aan ah waxa dhanna waa isku xiran yihiin cisbitaalka magaalada jilib ayaa ah goob ay bulshadu ka helaan adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaana marar kala duwan lagu soo kordhiyey adeegyo ay bulshada u baahnaayeen iyadoona maamulka cisbitaalka uu sheegay in ay sidoo kale ku soo biirin doonaan adeegyo kale oo waxtar u leh bulshada usoo caafimaad raadsata cisbitaalka jazaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan kooxda ridada soomaaliya ayaa shaacisay in gebi ahaan ay laashay heshiisyadii ay horey ula gashay dowladda ridada imaaraadka carabta walaalkeen nuur caliursame wishiiba warbixintaasi inoo faahfaahinayo shilay saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada muqdisho ku yeesheena golaha wasiirada kooxda riddada ayaa looga hadlay khilaafka soo kala dhex galay iyaga iyo imaaraadka carabta golaha wasiirada ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen in kooxda riddada soomaaliya ay burisay dhammaanba heshiisyadii ay kula jirtay dowladda riddada imaaraadka carabta kooxda uu hogaamiyo xasan garguurti ayaa bayaankeeda ku sheegtay in imaaraadka uu kaalin ku lahaa aqoonsiga yuhuudda ee maamulka riddada somalilan burinta ay kooxda riddada ku dhawaaqday inay ku samaysay heshiisyadii imaaraadka ayaa waxaa qayb ka ah dekedaha boosaaso berbere iyo kismaayo oo imaaraadka uu gacanta ku hayo islamarkaana uu maamulo sidoo kale kooxda riddada ayaa sheegtay inay burisay heshiisyadii amni ee ay kula jirtay dowladda imaaraadka carabta kaasoo nidaamka daaqoodka imaaraadka uu ku bixin jiray dhaqaalo aad u fara badan wasiirka warfaafinta riddada ayaa sharxaya qodobada ka soo baxay shirka golaha uu hogaamiyo murtada xamsi cabdibarre golaha wasiirada waxay qaateen go'aan isla maanta dhaqangelaya oo taariikhdu ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha januari sannadka labada kun labaatan iyo lix golaha wasiirada waxay buriyeen dhammaan heshiisyadii lala galay dowladda isutagga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan hay-adaha maamulka dowladeed kuwa la xidhiira iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira gudaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya go'aankan wuxuu quseeyaa dhammaan heshiisyada iyo wadashaqaynta ay ku joogeen dekedaha berbera boosaaso iyo kismaayo golaha wasiiradu waxay sidoo kale buriyeen dhammaan heshiisyada jira ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda isutagga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan heshiisyada iskaashiga amni iyo difaac ee labageesoodka ah go'aankan wuxuu la xidhiiraa warbixinno iyo caddeemo xooggan oo ku saabsan tillaabooyin guracan oo lagu dhibaateynayo gobonnimada midnimada qaranka iyo madax bannaanida siyaasadeed ee dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya haddaba lama oga sida uu ku suurtageli doono burinta kooxda riddada ay ku burisay heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka iyadoona la ogeyn sida imaaraadka uu dhaqangelin karo xilli imaaraadka uu joogitaan buuxa ku leeyahay somalilan puntland iyo jubbaland horaantii sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii ayay ahayd markii dowladdii riddada ee farmaajo sidan oo kale xiriirka ugu jirtay imaaraadka taasoo imaaraadka uusan dhig jala qusin islamarkaana uu sii watay sharqooladii uu ka waday gudaha soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka wishiba inta badan maamul goboleeda gaala raacyada ayaa ku dhawaaqay inay xiriirka u jireen mid ka mid ah wasaaradaha kooxda riddada soomaaliya walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya war-saxaafadeed ay si wadajira u soo saareen wasiirada wasaaradaha waxay ugu yeeraan awqaafta ee maamul goboleedyada ashaadala dirarka hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo waqooyi bari ayaa xidhiirka u jaray kooxda ridada soomaaliya wasiirada oo maalintii isniintii war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in arrimaha keenay inay qaataan go'aanka ka dhanka ah kooxda ridada soomaaliya uu yahay inaan wax wadatashaha lagala yeelan arrimaha ka dhexeeya wasaaradda awqaafta kooxda riddada waxay wasiiradu si gaara u tilmaameen oo kooxda riddada ku eedeeyeen inay isku koobeen maamulka arrimaha xajka inaan wax wadatashaha lagala yeelin arrintaas ayay xuseen waxay sidoo kale sheegeen inaysan jirin xiriir ama wadashaqayn joogto ah oo u dhexaysa wasaaraddaasi wasiiradan maamul goboleedyada afarta ah ee go'aanka wadajirka ha qaatay ayaa ah kuwa keliya hadda xiriirka tooskaale leh kooxda riddada uu hogaamiyo murtad guurguurte iyadoona uu horay u go'ay xiriirka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaadala dirirka puntland iyo jubbaland jazaaka allaahu khayran walaalka casaam nadwadiin oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ah yuhuudda ay u haysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada tiyeglow ila saamiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed nadwadan oo looga hadlayay makriga iyo cadaawadda yahuudda ay u hayso ummadda muslimiinta ayaa habeennimadii isniinta waxay ka dhacday masjidka jaamaca abubakar usidiiq ee degmada tiyeglow waxaana masjidka ku sugnaa qeybaha kala duwan ee bulshada tiyeglow intii ay socdeen kalimaadka waxay culimmadu tooshka ku efeeyeen sheegeen cadaawada soo jireenkaha ee ummadda muslimkaha ay u hayso yahuudda laga soo bilaabo xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyadoona dhibaatooyin badan u geysatay dadka muslimiinta ah dadowka muslimiinta yoolayn yahuud ini walkadoro ma injar alamere latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu wayba helaase muxamadow dadkaha aanka doran hega cadaawada mu'miniintan aanka doran iniyo ayn alyahuud iwal walmushrik waaladiina ashrakuu yahuud iyo mushrikiinta walka cudow badan muslimiinta cudow maaba noolo oo maabajaro ee kaalinta koowaad ama nambarka koowaad may ka jiraan nimankan yahuudda ka jiraan cadowka muslimiinta iyo leeyiin nambarka labaad waa mushrikiin nambarka saddexaadna nasaarow markaa yahuud sidaas baa ilaahay inku warramay subxaanahu wa tacaala haddii han gudubnoo taariikhdiyo eedan dheerta khiyaanadiyoona badantaa eemay baa suubiyeena nimankan yahuudda aas-aasina kayaan sahyuuni leraw oo cunsur ah oo hadaf yayna ay ilaa dardi lmuslimiin min ardihim wa tahdiid almuqadasaat alislaamiya marka inay muslimiinta dhulco ku buriyaan oo arada iyo deganaayan ka buriyaan taas hadaf sidaas oo siyaasi noocaas aya abuurmay iyo la aas-aas hadaf jiikaas ay khiyaanadii ha socotay weli jiiba muslimiinta lahameleegay may ha fadheetay tan hadda marka jihaaran lala dhawaagahayo somalilan dowla mada banaamo bimacnaa warka haddii laka hoos ka hoose yuhuudda waay walkala ma ah mayfaylaha ini xayawaanaadku unu dhagadaan ini liinkuliidan xayawaanku unu dhagadaan cadowshay gorode saas maaha xayawaanka cadowshay gorode xayawaanku unu dhagadaan ma inka dareen badana anka caqli badana loo loomay aragaase waraaban aragnu ku rooras hataa dadka dhanki geeg waraabu walaa haska dadaaron ahaad hooba baaliya ha qaado mado ter ka boorboorowaas ini cadowshe lankan geeka mad hataa badiya waman asdaqu min allah qiila xadiian wal aragoha cadowkii wal gorodu waay ilaahay nimankan cadowsheeya isku jariya la leeyay awlaadii una dhadhalneen inta jara awlaadii yahuuda nagadeen hooba dheersan lawaadi yahuuda la jara meel kale ma kama qo maaba noo dheer yahuudi korma jarta qur'aankii wal akhriyey wal isla jara dadka dhambana lanjanno infadaanena ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadihim ilaahay maylee dadka xaqa rumeeyano waanu sujuudaa waanu rukuuco salaadin salaado dhati wafcalu lkhayra khayrkana suubiya khayrka badiyi bisadaqati wasilati alarxaam wa biri lwaalidayn khayrka suubiya lacallakum tuflixuun wajaahiduu fillah aamanuu rkacuu wasjuduu wal islajaar wafcalu lkhayra tanhaadu wal iskalajaar laakiin wajaahiduu filaahi hooblakooy wal shaltabe xaqa jihaadiitan alla leeyi huwa jitabaaku ilaahay maysayn doorada ini diintaas ilaalin ikhwa cadowken gornoy alla nin sheege lan ilaahay ku run badanna ma leh nimankan aniina cadowkayaa isin cadowkimu ilaahayana ah alla nii la jara markii demb aaydaata man kaana caduwan lilaahi mayka hoydaad fa ina allaahi caduwun lilkaafiriin ilaahay gaala oo dhan cadowa haliinkonumakureebma ki dagaalka jar ki dagaal anka jarn lilkaafiriina maytu siyaasi halgaal muku hersan nadwadan ayaa qayb ka noqonaysa baaqyada ka soo yeeraya culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku ahdan faragelinta iyo damaca yahuudda ay ku doonayso inay ku qabsato qaybo ka mid ah waddankeenna jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaaya islaamiga ee galgaduud walaalkeen cabdilxiin sheekh cali ay warbixintaasi ay ku ibaadeysanayaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون aayaadkaasi waxay daafur u ahaayeen xaflad lagu sagootinay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo ka dhacday madarasatu alfurqaan oo ka mid ah madaarista degmada galhareere ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladda lagu maamusayay ardada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maamulka islaamiga degmada macallimiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda ka qalin jebisay madarasada waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho kuwaas oo soo bandhigay waxyaabihii ay ka barteen madarasada alfurqaan tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashadooda يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وأخيرا أيها الحضور الكرام هذا القرآن الكريم أنزله الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتحرفي فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتحرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء ثاني إذ قاموا بستة أتات في يرملون عندهم قد ثبتت والثاني لقمهم لستة أتات يعملون عندهم قد ثبتت macallin cabdiraxmaan oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa u mahad celiyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda qalinbedelashada ardada madarasada alfurqaan si guud qof kasta ee meeshaan fadhisa waxaan ugu mahad celinaynaa mustawaha iyo heerka ay ku fadhiso hadday tahay wilaayada hadday tahay culimada hadday tahay nuqabada hadday tahay ganacsatada hadday tahay waxgaradka kale iyo akhyaarta macalimiinta dugsida macalimiinta iyo maamulada kale ee waxbarashada saad wada maqlayseen ama boorka ku qoran xafladan waa xaflatu ikhtitaam ee, qu- bacdi dalaba waa qeyb ka mid a ardada madarasat lfurqaan ee hortiina ka muuqata uniformka madowga isku joog gale qaarkoodna ay wax soo bandhigayeen anigoo afka waalidiintana ku hadlaya qur-aanka kariimka iyo diinta si guud in la tacdiimiyo laguna tacdiimiyo in la barto iyo in lagu camal falo insha allahu tacaala waa intaas kadibna la difaaco sababtoo ah diinta laguma dhaqmi karo iyada oon cadowgeeda laga difaacin cadowgaas ha noqdo midka gudaha ah oo shaydaanka ah ama midka khaarijiga ah oo gaalada iyo gaalraaca ha noqdo insha allahu intaasna waa dardaarmayaa soo dhowaada walaalayaal kelimad dheer uguma talagelin inaanu idin soo dhoweeyo intaas bay ahayd naqiib cabdulaahi shiikh ayaa si weyn ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta uuna duceeyey wuxuuna intaasi raaciyey naqiibku in lagu dadaalo barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa madrasada la yidhaahdo magaceeda madrasatu alfurqaan waa madrasad ka mid ah madaarista degmadan ee taasoo maantay qabanqaabinaysa xafladda qalinjebinta lagu tacdiiminayo lagu weynaynayo kelimada ilaahay ee qayimka ah ee ugu qiimo badan wax la weyneeyo waxa uu wanaag badanna ah meel waliba ardada bandhigeeda hadday tahay muxaadasada iyo haddii ay tahay bandhigga kale ee cilmiga farxadna gelisa waxaan leenahay ilaahay ha dhowro ilaahay ha sugo macallimiinta ku soo bixisay juhdigan ee maanta bandhiggan u samaysay tacliinta ay ku soo barbaarisay ciyaalka iyo waalidiinta intaa ayaguna garab taagneed ee juhdiga ku bixinaysay waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyaan leenahay ardada ka qalin jebisay madarasada alfurqaan ayaa waxay tiradooda gaaraysaa kow iyo labaatan arday kuwaas oo ugu dambayntii la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiim guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andulus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtogeliya waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalaha iyaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala ha idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak